tirintii cutubka labiyo labaatanaad markaasaha reer binu israa'iil guureen oo waxay degeen bannaanka mo'aab oo webi urdun ka shisheeya oo yarexoo ka soo horjeeda oo baalaaq inasifoor wuxuu arkay kulli wixii ay reer binu israa'iil ku sameeyeen reer amoor oo reer mo'aab dadka bay ka cabsadeen maxaa yeelay iyagu aad bay u badnaayeen oo reer mo'aab aad iyo aad bay u welweleen reer binu israa'iil aawadood markaasaa reer mo'aab waxay ku yidhaahdeen odayaashii reer midyaan sida dibi u dhammaysto cawska berrinka ayaa dadkan faraha badanu waxaa hareerahayaga ku wareegsan oo dhan u dhammaysanayaan oo wakhtigaas waxaa reer mo'aab boqor u ahaa baalaaq ina sifoor oo wargeeyayaal buu u diray balcaan ina becoor oo joogay fetoor oo webiga ku agtaal oo ah dalkii dadkiisa si ay ugu yeedhaan oo wuxuu ku yidhi bal eeg halkan waxaa jooga dad masar ka yimid oo dhulkii oo dhan way qarinayaan oo waxay degan yihiin hortayda haddaba waan ku barayay kaalay oo dadkan ii habaan waayo way iga xoog badan yihiin oo mindhaa waan ka adkaanayaa si aan ugu layno oo dalka uga erino waayo waan ogahay in kii aad u ducaysaa wuu ducaysan yahay kii aad habaartaana wuu habaaran yahay markaasaa odayaashii reer mo'aab iyo odayaashii reer midyaab waxay gacantooda ku qaadeen abaalgudkii habaaridda oo waxay u tageen balcaam oo isagay kula hadleen erayadii baalaaq oo isna wuxuu ku yidhi iyagii caawa halkan ku barya oo anna wardan baan idinka keenayaa wixii rabbigu igula hadlo markaasay amiiradii reer mo'aab la hoydeen balcaam markaasaa ilaah balcaam u yimid oo wuxuu ku yidhi war nimanka kula jooga yay yihiin markaasaa balcaam wuxuu ilaah ku yidhi baalaaq inasifoor oo ah boqorkii reer mo'aab baa ii soo diray oo yidhi bal eeg dadka masar ka yimid waxay qarinayaan dhulkaoo dhan haddaba kaalay oo ii habaar oo mindhaa waan karayaa inaan iyaga la diriro oo aan irido markaasaa rabbigu wuxuu balcaam ku yidhi waa inaanad iyaga raacin oo waa inaanad dadka habaarin waayo iyagu waa barakadaysan yihiin aroortii dambe ayaa balcaam kacay oo wuxuu amiiradii balaaq ku yidhi dalkiinnii taga waayo rabbigu fasax buu ii diidaa inaan idin raaco markaasaa amiiradii reer mo'aab kaceen oo baalaaq u tageen oo waxay ku yidhaahdeen balcaam waa diiday inuu na soo raaco oo baalaaq haddana wuxuu diray amiiro kale oo kuwii hore ka sii badan oo ka sii darajo weyn oo iyana balcaam bay u tageen oo waxay ku yidhaahdeen baalaaq inasifoor wuxuu kugu leeyahay waan ku barayaaye inaad ii timaaddo yaanay waxba kaa hor joogsan waxaan ku siinayaa darajo sharaf ah oo waxalla waxaad igu tidhaahdana waan samaynayaa haddaba waan ku barayaaye kaalay oo dadkan ii habaan markaasaa balcaam jawaabay oo wuxuu addoommadii baalaaq ku yidhi haddii baalaaq siiyo gurigiisa oo lacag iyo dahab ka buuxo anigu kama tallaabsan karo erayga rabbiga ilaahaygaa inaan sameeyo wax ka yar iyo wax ka badan toonna haddaba waan idin barayaaye bal caawo halkan isaga hoyda bal aan soo ogaada wax kaloo rabbigu igula hadle oo habeennimadii ayaa ilaa balcaam u yimid oo wuxuu ku yidhi haddii nimanku u yimaadeen inay kuu yeedhaan kac oo iyaga raac laakiinse waxaad yeeshaa hadalka aan kugula hadlo oo keliya oo subaxdii dambe ayaa balcaam kacay oo dameertiisii kooraystay kolkaasuu raacay amiiradii reer mo'aab oo ilaa caladiisiina way kululaatay maxaa yeelay balcaam baa tegey markaasaa malaa'igtii rabbigu jidka istaagtay iyadoo cadow ku ah isaga haddaba isagu wuxuu iska fuushanaa dameertiisii oo labadiisii addoonna way la socdeen markaasaa dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga oo jidka taagan oo seefteedii oo galka ka baxsan gacanta ku haysata kolkaasay dameerkii jidka ka leexatay oo berinka gashay oo balcaamna dameertii waxbuu ku dhuftay si uu jidka ugu soo celiyo markaasaa malaa'igtii rabbigu waxay istaagtay surun beer canabyada ku dhex yaal oo dhankan deer ka yahay dhanka kalena deer ka yahay oo haddana dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga markaasay derbiga isku jiiday oo balcaam cagtiisii ayay derbiga kula qabatay oo isna haddana waxbuu ku dhuftay markaasaa malaa'igtii rabbigu hore u sii socotay oo waxay istaagtay meel cidhiidhi ah oo aan meel looga leexdo lahayn midig iyo bidix toonna oo haddana dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga markaasay iska jiibsatay balcaam hortiisa balcaamna wuu cadhooday oo dameertii usha ku dhuftay markaasaa rabbigu afka dameerta furay oo waxay balcaam ku tidhi war maxaan kugu sameeyey oo aad saddexdan jeer ii dishay markaasaa balcaam dameertii ku yidhi maxaa yeelay adigu waad igu majaajilootay oo weliba waxaan jeclaan lahaa in seeftu gacantayda ku jirto waayo waan ku dili lahaa hadda markaasaa dameertii balcaam ku tidhi war sow ma ihi dameertaadii aad cimrigaaga oo dhan fuuli jirtay ilaa maantadan oo miyaan hore sidan oo kale weligii kugu sameeyey oo isna wuxuu ku yidhi maya kolkaasaa rabbigu balcaam indhaha u furay oo wuxuu arkay malaa'igtii rabbiga oo jidkaa dhex taagan oo seefteedii oo galkaa ka baxsan gacanta ku haysata markaasuu madaxa foororiyey oo sujuuday kolkaasaa malaa'igtii rabbigu waxay isagii ku tidhi war maxaa dameertaada u dishay saddexdan jeer baleeg anigu waxaan u soo baxay cadow ahaan maxaa yeelay jidkaagu hortayda waa ku qalloocan yahay oo dameertuna anay aragtay oo saddexdan jeer baa hortayday ka leexatay oo haddaanay iga leexan hubaal waan ku dili lahaa iyadase waan badbaadin lahaa oo balcaam wuxuu malaa'igtii rabbiga ku yidhi waan dembaabay waayo ma aan ogeyn inaad jidka taagan tahay adigoo iga geesa haddaba haddii sidaasu ku xumayso dib baan u noqonayaa markaasaa malaa'igtii rabbigu balcaam ku tidhi orod oo nimanka raac laakiinse hadalkii aan kugula hadlo oo keliya waa inaad ku hadashaa sidaas daraaddeed balcaam wuxuu raacay amiiradii baalaaq soo diray oo baalaaq markuu maqlay in balcaam yimid ayuu u baxay inuu isaga ku qaabilo magaaladii moab oo ku taal soodinta arnoon oo ah soodinta darafteeda markaasaa baalaaq wuxuu balcaam ku yidhi warsow deg deg dad kuuguma soo dirin inay kuu yeedhaan maxaad iigu iman weyday miyaanan awoodin inaan darajo weyn ku siiyo kolkaasaa balcaam wuxuu baalaa ku yidhi haddaba waa ay kan oo waan kuu imid war anigu ma waxaan leeyahay awood aan wax kaga hadlo innaba ha ahaatee hadalkii ilaa afkayga geliyo ayaan ku hadli doonaa markaasaa baalaaq allabari u bixiyey dibi iyo ido oo waxbuu u diray balcaam iyo amiiradii isaga la joogay oo subaxdii dambe ayaa baalaa kaxaystay balcaam oo wuxuu keenay meelihii sare oo bacal oo halkaas wuxuu ka arkay dadka darabkii ugu shisheeya